shilkan diyaaradda wuxuu ka dhacay garoonka diyaaradaha degmada ceelbarde ee gobolka bakool waxaana ku geeriyooday mid ka mid a duuliyaashii wada diyaaradda iyadoo midka kalena uu dhaawac soo gaaray waxaa sidoo kale diyaaradda saarnaa laba ruux oo ka badbaaday inay wax ku noqdaan shilka sida ay xaqiijiyeen goobjoogyaal ku sugan degmada ceelbarde diyaaraddan waxay ahayd nooca xamuulka qaada oo sida gargaar loogu talagalay dadka dhibaataysan ee ku nool degmada ceelbarde wanaagsane caweer cumar oo ah saxafi madax bannaan kuna sugan meel ku dhow goobta diyaaraddu ay ka dhacday ee ceelbarde ayaan kula xiriiray khadka telefoonka wuxuuna igu warramay sida ay wax u dhaceen iyahow diyaaro abaaro shan saac iyo bar yay shili gasho ma garad marka diyaaraddu waxay siday wax yaroo macaalumay siday waxaana saarnaa afar ruux afarta ruux ninka duuliyaha iyo ninka caawiyaha ninka duuliyaha waa dhintay allah naxariisto ninka caawiyahana waa dhaawaa dara ma garad laba ruux oo dib saaraa oo markaa kulley diyarad la socdana kulley labadaa ruux laga badbaadeen waxaana isu badbaadiyey maamulka degmada iyo shacabka degmada ma garad waa gartay marka maxaa keenay inay shil gasho diyaaradda
niyahow waxaa keenay oo sababay meesha lagu tagay ka degta meel ka degta ma garad marka waxaa la rabay ka hor waxaa la rabay dabeesha waxaa la rabay ay ka hor ka rabay dabeesha marka hore dhanka dabeesha dhanka dhanka dabeesha aan aan ka degta ma garad waxaa la sheegayaa marka dad meesha goobto markii waa ii sheegeen in diyaaradda markii garoonka dhexdiisa dhexda bartamaheed ay ka cadhigatay ma garad garoonka bartamihiisa ka cadhigatayba waa gartay laakiin laakiin aysa ka soo cadhigay garoonka sidiisa ka soo cadhigatay weliba khasaare badan baa imaan lahaa iyo darawalka oo oo alla naxariisto taxadariba wuxuu ku aadiyay guri dhagax wuxuu aadiyay ma garan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maamulka koonfur galbeed xasan cabdinuur aadan oo isna aan la xiriiray ayaa sheegay diyaaradda shilka gashay inay u rarnayd hay-adda w f v oo raashin mucaawino u siday dadka danyarta ee ku dhaqan degmada ceelbarde w f v aan rarnayti dadka masaakinta meelu rogo ayama an wadi wal oo raashin walaasa wadi ala ay ahaal diyaaradii markii eraboorka inta degti lugto hore inbati siina min sheegi ranweywiil geesa kubati guri dadali ala ay ahaal hal qofa ka dhamidi duuliyaalki e ama qof duuliye e imay saarnaayehe iyo lanko injiyeer e iyo lanko kala kaalkaaliye e afartaasa saarnaayeen lamadii duuli lankoo dhamidi kooro dhaawa maylooga kujabela eri injiyeerkii dhabarka ewal ku deren erita wal ku deren sila sheegay dhabarka wal ku deren lanka kale aymayni oo afaraad taasa warbixin darangeysay diyaaraddan shilka gashay ayaa burbur xoogani uu soo gaaray waxaana la sheegay in diyaaraddani markii ay ka soo degtay garoonka ceelbarde uu kontaroolkii ka lumay kadib markii ay ka baxday dhabbihii ay ku cararaysay burbur iyo dayactir la-aan xoogan ayaa ka jira garoonka diyaaradaha degmada ceelbarde ee gobolka bakool mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo